bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka subax raadiyaha siinbasaaka idiin hayo waxaa ugu doroon golaha wadatashiga qaran ayaa xalay ka shiray habsami u socodka howlaha doorashooyinka dalka warar dhiraada ayaa ka soo baxayo hakad ku yimid dadaalada dhexdhexaadinta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka kadib markii laysku mari waayey qodobada qaar qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka degmada cabudwaaq ayaa ka horyimid xilka qaadis oo uu ku sameeyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxayo qarax dhaliye khasaare kala duwan oo ka dhacay duleedka magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose agaasimiyi hore ee hadan isafahad yaasiin xaaji daahir ayaa xalay kulamo gaargaara la qaatay mar kale saraakiisha ciidamada dowladda siyaasiyiinta dalka ayaa si kulul kaga hadlay khilaafka soo baxayo ee u dhexeeyo hoggaanka sare ee dalka iyo kulan lagaga hadlayo amniga gobolka gedo oo ka dhacay magaalada garbahaari ee gobolka gedo mar kale subax waacano wanaagsan ayaanu idilenahay khiyaartana dhegaysataa waa saddex iyo labaatanka bisha sagaalaad sebtembar sanadka laba kun kow iyo labaatan khamiis saaka anigoo cabduqaadir cismaan indho ayaa idiin waramayo warkii oo dhan aynu ku bilowna golaha wadatashiga qaran waanu usoo noqon doonaa warkaa balse waxaynu ka hormarinaynaa warar dheeraada ayaa waxay kasoo baxayaan hakad ku yimaaday dadaalada dhexdhexaadinta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka kadib markii laisku mari waayo qodobada qaar oo ay dhinacyadu isku hayaan geesta kaleetana agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed nisa oo kulamo gaargaar ah ka wado magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kuwaas oo ula qaadanayo saraakiisha ciidamada kulamada u dhexeeyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo la qorsheynaya in lagu dhexdhexaadiyo ayaa xogaha aynu helayno waxay sheegayaan in uu hakad ku yimaaday hakadkan waxa uu yimid kadib markii la sheegay in qodobada qaar dhinacyadu ay isku mari waayeen qodobada la isku mari waaye ee dhaliyey inuu hakad ku yimaado dhexdhexaadinta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la sheegay inay ugu waawen yihiin wax ka bedelkii lagu sameeyey saraakiishii ciidamada kuwaas oo la sheegay inay ka heshii waayeen xilka qaadinadii la sameeyey oo mid walba uu ku adkeysanayo sida la sheegay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la sheegay inuu ku adkeysanayo in magacaabista saraakiisha hay-adda niseyn isagu leeyahay halka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooblena la tilmaamay in uu mar weliba kasoo horjeestay arinta ku aadan taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed taliyihii u magacaabay ee bashir goobe in meesha laga saaro oo uu diiday sida xoguhu ay tilmaamayaan waxaana xukuumaddu ay ku adkeysanaysaa in bashir goobe uu yahay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed nisaa waxyaabaha kale laisku khilaafsan yahay sida xogaha aynu ku heleyno ayaa waxaa ka mid ah in uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sida la sheegay uu dalbaday in madaxwaa in wasaaradda amniga laga wareejiyo wasiirka wasaaraddaas oo u magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyada oo la sheegay in uu magacaabista la tashi isaga lala sameeyo uu ku imaan doono shaqsiga loo magacaabayo wasiirka wasaaradda amniga xilli haatan uu ku magacaaban yahay cabdulaahi maxamed nuur qodobada kale laisku fahmi waayey sida aanu xogaha ku heleyno ayaa waxaa la sheegay inay qeyb ay ka yihiin arinta kiiska ikraan taliil faarax oo ilaa iyo xilligan ka mid ah waxyaabahaas mariwaaga uu ka taagan yahay dhinacyada dhexdhexaadinta ayaa la sheegay in ay ku hongoobeen inay dhexdhexaadiyaan labada mas-uul iyada oo waqti kale ay qaadanayso sida macluumaadyada horudhaca ah ee soo baxaya ay sheegayaan wararku waxay tilmaamayaan in dhinacyadu ay ku dadaalayaan sidii ay u bilaabi lahaayeen qorsho kale oo ka madax bannaan in ay la kulmaan labada mas-uul ee ishayo isla markaasina waxaa la tilmaamay inay damacsi yihiin in iyagoo qudhooda ay la kulmaan dhinacyada la diidan yahay in xilka laga qaado iyo weliba kuwa xilalkii loo magacaabay sida wasiirka amniga iyo taliyayaashii loo magacaabay hay-adda nisa ayaa la sheegay inay kulamo la qaadan doonaan kulamadaasina ay kaga hadli doonaan in ay u bandhigaan waxyaabaha hogaanka dalka isku hayaan inay iyagu yihiin balse iyagoo haddii ay tanaasulaan noqon karta xal waara in laga gaaro khilaafka u dhexeeyo labada mas-uul ee dalka ugu sarreeyo maadaama la sheegay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble labaduba mowqifkooda ay kala istaageen uu yahay mid adag oo dhinac welibana la sheegay inuu diidan yahay inuu ka tanaasulo hal qodob waxaana taasi sii adkeysay rajo laga qabi karay xal waara oo loo helo khilaafka adag ee u dhexeeyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo saddexda qodob ee ugu waaweyn oo uu khilaafka markii hore ku bilowday ayaa waxaa la tilmaamay in aanan ilaa iyo xilligan midkood xal loo helin golaha wadatashiga qaran ayaa xalay ka shiray arrimo ay ka mid yihiin dedejinta habsami socodka doorashooyinka dalka faysal cabdi faarax ayaa ka waramaya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa shir guddoomiyey shir ay hab fogaan aragga ah xalay ku yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaran oo diiradda lagu saaray habsami u socodka howlaha doorashooyinka dalka iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyada oo la tix raacayo jadwalka doorashooyinka dalka shirka aya waxaa qeyb ka ahaa islamarkaana ka qeybgalay guddoomiyaha guddiga maamulaya doorashooyinka heer federaal oo isagoo mas-uuliyiintii xalay shirkan ka qeyb gashay ka mid ahaa waxaana uu golaha wadatashiga qaran la wadaagay warbixin ku saabsan howlaha guddiga ee ku aadan habsami u socodka howlaha doorashooyinka dalka inta uu shirku socday ayaa waxaa la isla soo qaaday arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin caqabadaha doorashooyinka ku horgudban iyo sidii looga gudbi lahaa sidoo kale shirka waxaa looga hadlay islamarkaana dood adag laga yeeshay arrimaha ku saabsan doorashada aqalka sare oo wakhtigii loogu talagalay uu dhammaaday islamarkaana aan weli lasoo gebagabeyn iyada oo la isla gartay in la dedejiyo oo sida ugu dhaqsiyaha badan loosoo dhammaystiro doorashada aqalka sare si loogu gudbo doorashooyinka xiga ee dalka ka dhacaya oo ay ugu horeyso tan aqalka hoose iyo sidoo kale midda madaxtinimo ee guud ahaan muhiimada dalka markaa doorashada ugu weyna ay qeyb ka noqonayso iyada oona muhiim ay tahay in marka hore baarlamaanka lasoo dhiso waxaana shirka ay yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaran uu imaanayaa xilli maalin ka hor uu baaqday shir ay isugu imaanayeen magaalada garowe madaxda maamul goboleedyada dalka kaasi oo loogu ballansanaa in looga hadlo arrimaha doorashooyinka iyo dadejintooda iyo sidoo kale xasaradaha siyaasadeed ee dalka ka jira sidoo kale weli waxaa jira oo aanan xal loo helin khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya madaxda dalka gaar ahaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka oo xalintooda khilaafka uu markaasi ay ku jireen xubno ka mid ah golaha wadatashiga qaran
aad baad umahadsan tahay waryahayaga faysal cabdi faarax magaalada barawe duleedkeeda wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay qarax xoogan kaas oo jugtiisa si weyn lagaga maqlay xaafadaha kala duwan ay ka kooban tahay magaalada barawe ee xarunta u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya wararku waxay sheegayaan in qaraxaasi ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac in ka badan shan ruux ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen tiro kaleetana waa ay ku geeriyoodeen wararku waxay sheegayaan in qaraxan uu ahaa mid markaasi miino ah sida xoguhu ay tilmaamayaan isla markaasina lala beegsaday meel xiro ah oo ay ku sugnaayeen ciidamo sida xoguhu ay tilmaamayaan xiradaasi waxaa wararku ay sheegayaan in qiyaastii shan kilomitr ay u jirto magaalada barawe ee gobolka shabeellada hoose waxaana waxaana soo baxayo warar kala duwan oo kasoo baxayo khasaaraha ka dhashay qaraxaasi maamulka magaalada barawe oo la hadlay saaka raadiyaha simbe magaalada muqdisho waxa ay sheegeen inay jiraan dhaawacyo balse waxa uu meesha ka saaray in qaraxaasi ay dad ku geeriyoodeen inkastoo macluumaadyo hoose oo ay helaysa idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ay sheegayaan inay jiraan dad ku geeriyooday weerarkaas waxaa sidaasi raadiyaha simbe ee magaalada muqdisho uu xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka degmada barawe
oo maanta qarax qaraxa laguu sheegayna waa wax oo muxuu ahaay meel xeraa ilaa hadda waxaa baaritaan lagu jiraa in lasoo tuuray iyo inaan lasoo tuurin meel oo xero oo ciidamo ku jiraan oo yar laakiin gees meel gees ah oo magaalada aan u- magaalada ka baxsan ayay ahayd laakiin wax oo qarax oo dhimasho ah oo ka dhacayna ma jirto inay waxa lasoo tuuriyiin iyo wax maaf ku aasnayd ma sheegi karno Way- intaasan waa marka cadeynteeda lagu jiro laakiin wax oo ma ahan macnaha hadda oo saaxib eh, wax dhimasho ah ma hayno wax oo eh, dhaawac yar oo ahay laakiin eh, waxaan rajeynaynaa waa dhaawac waa yaryahay waa aduun ilaa iyo shan ilaa iyo meelahaas camal waay masalan Waay.
laakiin dhaawac oo hadda oo toos hal waxaasaas baa waa xa- miino miino inay tahay inay eh, wax lasoo tuura tahay ayaa ciidamada amniga hadda baaritaan kula jiraan Waay.
laakiin waxa goobtaas oo dagaal ka dhaca ma soo iskahorimaad ka dhaca ma aan lasoo weerarin waa waxa hadda baaritaan ciidamada amniga qaranka ee degmada baraal ee Waay.
sida militariga iyo eh, eh, ciidamada kusaqala ayaa baarayaan Waay.
hooshaasin wax waay wax Waay.
oo hadda oo oo dhintana ma jiraan Eh, degmada baraal waa nabad wax waa dhaca adduunyada wax walba ka dhacan waxyaabo yar oo meel lagu duuduubin iyo oo meel ka dhacan waa iska- waa iska dhici kartaa laakiin wax hadda oo weerar oo iskahorimaad hadda noo yimid ma jiraan anaga waa mahadsantahay way way marka eh, magaaladan waa iska nabad wax Way.
problem ka jira ma leh amnigeedana waa boqolkiiba boqol wax Way.
oo ciidamada militariga iyo waa yahay booliska- way marka aad aad umahadsantahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo
waa goob ka fog maxuu ahay magaalada ka fog waayo ciidamo me- ciidamo ku jiraan ciidamo marka lama cadey karo eh, ciidamaha ku jiraan oo meel hadda weerar lasoo qaado oo waxa uu soo tuurta ama qoryo ama xabado ama weerar lasoo qaado ma jirin way
magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ahna xarunta rasmiga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey si aada lagaga deerinaya xaaladeeda amni xili lagu wado inay martigeliso doorashooyin halkaasi ka dhaca maadaama ay kamid tahay magaalooyinka loo asteeyey xubnaha ka imaanaya koonfur galbeed soomaaliya doorashooyinkooda inay ka dhacaan magaalooyinka baraawe iyo beydhabo hase yeeshee waxaa haatan soo baxayo warar sheegaya in aada lagaga deerinaya amniga magaalada baraawe weerarkii ugu dambeeyey kadib waxaa jira howlgallo ay ciidamada amniga ay sameeyeen sida xogaha ay ku heshay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho howlgalladaas oo laga fuliyey xaafadaha magaalada baraawe ee duleedkeeda dhaca si loo xaqiijiyo weerarkan miinada ahaa ee la sheegay in eh, lagu aasay meel xira ah oo ay ku sugnaayeen ciidamo maleeshiyaad ah oo la dagaalama al-shabaab agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda iyo surdoonka qaranka soomaaliyeed enise fahad yaasiin xaaji daahir ayaa xalay kulamo gaargaar ah mar kale la qaatay saraakiisha ciidamada dowladda fahad yaasiin xaaji daahir ayaa xalay xarunta hay-adda nabad sugidda iyo surdoonka qaranka soomaaliyeed enisa ee habarqadiijo la yiraahdo waxa uu kulan gaar ah kula qaatay saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya saraakiisha uu kulamadu la qaatay ayaa waxa uu waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya odawaay yuusuf raage iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal xijaar waxaa sidoo kale kulanka la sheegay inuu goobjoog uu ka ahaa taliyihii hay-adda nabad sugidda iyo surdoonka qaranka soomaaliyeed enisa u magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee yaasiin farey si la mid ah waxaa kulanka goobjoog ka ahaa taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir farxaan qorole xogahan ayaa waxay tilmaamayaan in kulanka lagaga hadlay marxaladda adag oo uu dalku ku jiro iyo weliba kaalinta hay-adaha amniga agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed enisa fahad yaasiin xaaji daahir oo horaantan eh, laga wareejiyey inuu hay-addaas agaasimuhu kasii ahaado ayaa hadda ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweyne farmaajo kulankan macluumaadyada laga helo waxa ay tilmaamayaan inuu ahaa mid casri sharaf ah oo uu sameeyey fahad yaasiin saaxiibadiisa hore oo ay hay-adaha amnigu ay qeyb ka wada ahaan jireen iyada oo wararku ay sheegayaan kulankan sidoo kale inuu ku qotomo oo ay dad badan u fasireen inqilaab ka dhan ah ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo hay-adaha la sheegay lagu abuurayo fikrad ka dhan ah ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo sida wax u wado xogo waxay sheegayaan in kulankaas sidoo kale diiradda lagu saarayay si uusan isku dhac u dhexmarin ciidamada ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir ayaa la rumaysan yahay in xilligan khilaaf weyn uu kala dhexeeyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble khilaafkaas kala dhexeeyana waxa uu yimid baaritaan lagu sameynayo kiis isaga lagu tuhmayo sida xogaha ay tilmaamayaan waxaana kiiskaas uu yahay midka dilka ikraan taliil faarax oo ehladoodu ay ku eedeeyeen in uu mas-uul uu ka yahay ama uu qeyb ka yahay dhinacyaday ku tuhmayaan fahad yaasiin waxa uu bilihii ugu dambeeyey uu ka maqnaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka horaantan ayaa dalka jabuuti xili uu kusoo wajahnaa magaalada muqdisho lagu xanibay isagoo dib loogu celiyay magaalada istaanbul balse duulimaad toos ah uu kaga yimaaday istaanbul ayuu ku yimaaday magaalada muqdisho xiligaasi waxa uu ka dambeeyey waxa uu bilaabay kulamo gaargaar ah oo uu la qaadanayo saraakiisha ciidamada kuwaas oo uu ku dardargelinayo kulamadaas sida amniga dalka iyo sida uu si gaargaar ugula kulmi lahaa saraakiisha ciidamada isla markaasina xooga uu saari lahaa xubnaha ka aragti duwan inuu kulamo gaargaara ula qaato wararku waxay sheegayaan in kulamadii ugu dambeeyey oo aanan laga helin macluumaadyo dhammaystiran a- ay kusoo koobnaayeen cashar sharaf oo uu saraakiishaas u sameeyey dad kala duwan ayaa kulamadaas kala hadlay siyaabooyin kala duwan waxaana dadku qaar ay ku macneeyeen inuu yahay mid uu ku inqilaabayo eh, ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble genaraal cabdalla cabdallah oo mar eh, taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed qeyb kasoo noqday ayaa qoraal uu arrinkan ka qoray waxa uu sheegay in fahad yaasiin uu iclaamiyey dagaal eh, markaasi kulankan ka dhacay xarunta habarqadiijo waxaana qoraalkiisa uu ku yiri casho u eg inqilaab ciidan ayaa caawa ka dhacday xarunta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa dhammaan taliyaasha ciidamada marka laga reebo bashiir goobe ayaa la shiray abuu cumeera oo ula jeedo taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa faad yaasiin xaaji daahir waxaana uu sheegay in uu laga in uu in la galay marxalad dagaal oo uu oo loo diyaargaroobo wakhtigan saraakiishan ka qayb gashay shirkan waxa ay ku tixgeliyeen kulanka in uu diyaar u ahaa ama ay u diyaargaroobeen dagaar diya- waa in ay u diyaargaroobeen dagaal iyo amar la siiyo inay la shaqeeyaan taliyaha ku ma- u magacaaban madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee ku magacaaban hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa rooble dagaalkii uu haafka ama dhaxda ee, uga tegay waxaanu u maleynayaa buu yiri inuu isaga goostay ee, dagaal mar kale isaga ka dhan ah sidaas waxaa ee, sheegay jenaraal cabdalla cabdalla oo taliska sarsare ee hadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed mar qeyb kasoo noqday si kastaba ha noqotee fahad yaasiin xaaji daahir waa la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweyne farmaajo ayaa xilligan waxa uu bilaabay sida la sheegay kulamo gaargaar ah oo ka dhan ah madaxweyne waa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble dhinaca kaleetana haddii aynu eegno dhegeystayaal kulan lagaga hadlayo amniga gobolka gado ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay magaalada garbahaari iyo gobolka gado wararka ka imaanayo magaalada garbahaari waxay sheegayaan in kulankan uu shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado lagaga hadlay amniga magaalada garbahaari oo martigelinayso xaalado kala duwan sida doorashooyinka lagu oday in magaaladaasi ay ka dhacaan waxaana kulankan diiradda lagu saaray sidii loo xaqiijin lahaa amniga magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gado waxaa ka qaybgalay saraakiisha ciidamada qeybaheeda kala duwan iyadoo diiradda lagu saaray sidii loo dadejin lahaa sugidda amniga magaalada iyo weliba istaraatiijiyadda dhinaca amniga magaalada garbahaare oo martigelinaysa doorashada dalka maamulka magaalada oo ka hadlay kulanka kadib waxa ay sheegeen inuu ahaa mid si gaara diiradda lagu saaraya sugidda amniga magaalada garbahaarey oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen falal amniga lidow ku ah waxaana ay sheegeen inay si weyn ugu diyaargaroobeen doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan magaaladaasi geesta kaleetana qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka degmada cabudaq ayaa ka hor yimaaday xilka qaadis uu sameeyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid mada- xilka qaadistan ayaa waxaa ka dhashay khilaaf kala duwan xubnaha ka yimid waxaa ka- waxaa- xubnaha ka hor yimid waxaa ka mid ah xoghaynta degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya xogayaha degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud oo la hadlay raadiyaha simbe ee magaalada muqdisho ayaa ka waramay sababta ay ku diidan yihiin in xilka uu iska dhiibo cabdikaafi sheekh cali xogayaha dowladda hoose ee degmada cabudwaaq ayaa sheegay inay sharci darro tahay xilka qaadista uu sameeyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maya xilka qaadista waata xilka waa la iska qaadi karaa laakiin sifaa wax loo maray baa khalad ah sifaa wax loo maray baa khalad ah Ee, sifaa wax loo maray waxay ahayd haddii xilka la iska qaadayo madaxweynuhu madaxweyne ku-xigeenku inuu la wadaa ila wadaago ii sheega aniga oo yidhaahdo waraysi la sameeyo mataqaana yidhaahdo arrintaasaa jidha sidaasaan wax u bedelaynaa sidaas la soco oo ila wadaada sax bay ahayd waxaa kaloo jira markii wax la magacaabayo waad ogtahay soomaaliya maanta four bounty five bay wax ku qaybsataayoo dadku waxbay wax qayb bay leeyihiin nidaamkii wax qaybeen oo anigu aan ku fadhiyey systemkaan ku fadhiyeyna kuma fadhiyo
codkaasi waxaa u dambeeyey guud ahaan wararkii subax waxaad kala socoteen raadioga simbe ee magaalada muqdisho warkankii saxiiga nabad iyo warsan
اهلا وسهلا سهلا warniyo goormaa timid dibidaan ba kugu ogaay انا شليا امي shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حالي راديان دار haye وحالي مقلا سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا ذا محبنية idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد saca codkeedaa laga kasaa weyninka sasa simba nakuja raadiyo simba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhexayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka howsha bulshada ay u adeegtaa waa aslaax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhehday tabinaysa iyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog bagaash yaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday ii dhehday baahinaysaa irdaha loogu furaayay raadiyo simba ogaada radio simba in maqashii in madadaaliya ogeysiisyo muhiim ay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii idha u baahdow ha moogaan ha moogaan radio simba idaacadda simba waxa ay ku taallaa daarta alkhaliij kalena xiriir taleefon lambar shan iyo labaatan soddon iyo siddeed labiyo toban ama lixdan iyo shan afartan iyo shan toddobaatan iyo afar sasa simba nakuja